halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda ood si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha koob iyo soddonka iyo sagaal iyo tobanka mitrban efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogana internetka ee v o a somaly com
fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa sabtii bisha disembarna waa soddon sannadka laba kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda fiidnimana halkan waxaa si wada jira idinkala socodsiin doona saare cabdi axmed iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
fiidnimo wanaagsan mar kale ayaan idin leeyahay waa sabti diseembarna waa soddon sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka sidaasi shirwac uu sheegayba qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mida warbixin ku saabsan ciidamada maanta galay guriga mudane cabdi cawaale xasan qaybdiid iyo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo amray in baaris deg deg ah lagu sameeyo cidda ka dambaysa arrinkaasi warbixin ayaad ku maqli doontaan waa ka xunnahay inay dhacdo arrintaani arrin oo maaragtay la filaaya ma ahayn laakiin waxaan qabnaa dadka geystay ama ciidanka sida tan ciddii soo amartay in ay muxuu ahaa ujeeddo ka lahaayeen oo xataa haddii muxuu ahaa ay wax jiraan si ka fiican sidaana loo wajihi karay sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaan barnaamijkii cawayska washington oo aannu dib ugu milicsan doonno qaar ka mida sheekooyinkii ugu xiisaha badnaa ee sannadkan dhammaadka aad ku maqasheen yaa marka aad eegto kelinimadan eed aragto haddana inaad u baahan tahay inaad nolol samaysato ee haddana qalbigaagii uu jacayl cagadhigta aad ka weydo ama aad aragto dad fara badanoo jacayl ka sheekaynaya yo adiga boogahaagii kuu gaarka ahaa yaa damqada habeen dhexdeer ahaa marka sanadka labada kun iyo lix iyo tobankii ahayd yaan anigoo mareegahan youtube-ka iska baarbaaraya waxaan arkayay dad jacayl aad uga cabaadaya waa tahay waxaad sidoo kale maqli doontaan qodobo kale balse markii hore aad ku soo dhowaada wararkii caalamka kuwooda ugu waaweynaa
dalka shiinaha ayaa iska fogeeyey in kuuriyada waqooyi ay u fudaydiyeen shixnada saliida taasi oo ka hor imanaysa qaraarkii golaha ammaanka ee jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ee unaqabataynta ku saareen kuuriyada waqooyi iska fogeyntan shiinaha ayaa imanaya maalin uun kadib kadib markii madaxweynaha maraykanka donald trump uu shiinaha ku eedeeyey arrintaasi wajwing oo ah hafayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha islamarkaana warbaahinta la hadashay maalintii jimciye ayaa sheegtay in shiinuhu si buuxda uu hirgelinayo qaraarka golaha ammaanka islamarkaana uu meel marinayo go'aamada caalamiga ah iyadoo intaasi ku dartay in shiinuhu aanu shirkadaha iyo muwaadiniinta dalkooga ogolaan doonin inay sameeyaan tallaabooyin ka hor imanaya go'aanka golaha ammaanka
dowladda maraykanka ayaa qorsheynaysa in ay wax ka bedasho siyaasadda ku aadan suuriya kadib markii laga adkaaday kooxda daacish dowladda maraykanka ayaa waxa ay tilmaantay inay dib u dhis ku sameynayso dalkaasi gacanna ka geysanayso dibudhiskiisa jabhadaha uu maraykanku taageero ayaa waxa ay ka adkaadeen kooxda daacish kuwaasi oo ay ka saareen magaaladii xarunta u ahayd dalkaasi ee raqa xogayaha gaashaandhigga maraykanka g met ayaa sheegay in la qaaday wakhtigii wax walbo lagu soo celin lahaa sidii caadiga ahayd ee dalkaasi uu ku soo noqon lahaa aqalka cada dalkan maraykanka ayaa si adag u cambaareeya xadrigga loo geystay dad si nabada u mudaharaadayay dalka iiraan kawaasoo ay wararku sheegayaan in in ka badan konton qof xabsiga loo taxaabay labadii maalmood ee u dambeeyey islamarkaana dadkan oo ku bannaanbaxayay magaalooyinka dalkaasi kana banaanbaxaya dhibaatada dhaqaale ee ka taagan waddankaasi iiraan afhayeenka aqalka cada saara hakabi ayaa war ay jimcihii soo saartay ku sheegtay inay jiraan warar sheegaya mudaharaadyo salmi ah oo muwaadiniintu ay ku muujinayaan siday khaatiga uga joogaan musuq maasuqa maamulka iyo dhaqaalaha lagu khasaariya bay tidhi maalgelinta argagixisada dibadda
hay-adaha samafalka ee w h o unisef iyo hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa si wada jiro waxay u sheegeen in dagaalka dalka yeman ka socda uu dhaliyey masiibo bini-aadinimo ti ugu xumeed adduunka hay-adahaasi ayaa waxa ay ku baaqayaan in si deg deg ah loogu ogolaado in dadka la gaarsiiyo raashin iyo dawo deg deg oo ay u baahan yihiin hay-adahaasi ayaa waxa ay sheegeen in boqolkiiba toddobaatan iyo shan dadka yeman ay u baahan yihiin gurmad deg deg ah dadkaasina waxaa ka mid a ayay yidhaahdeen koob iyo toban milyan oo caruura oo nafaqadaro baahsan ay haysato qarankuna uu xil ka saarin in uu dadkaasi wax u qabto islamarkaasina dagaalada iyo dhibaatooyinka halkaasi ka jira aawadeed iyadoo la sheegay in caruurtaasi koob iyo tobanka milyana intooda badan ay qarka u saaran yihiin inay geeriyoodaan
fiidnimo wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal ayaan idin leenahay meel kastaa joogtaanba waa idaacadda caaweysnimo ee laanta af soomaaliga v o a idinka imanaysa washington haatanna muqdisho ciidamo hubaysan ayaa galay maanta islamarkaana baaritaan ku sameeyey guriga uu magaalada muqdisho ka degan yahay cabdi cawaale qaydiid oo ka mid a xubnaha aqalka sare ee soomaaliya islamarkaana hore u soo dhoqday taliyaha ciidamada booliska ee soomaaliya wariyaha v o eda jamaal axmed cismaan ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay cabdi qaydiid islamarkaana wax ka weydiiyey sida ay wax u dhaceen ismaal wax hadda gurigaygiibaa saakay maanta goore kowdii iyo labaatan toban daqiiqo taama labaatan daqiiqo ayaa ciidamo hubaysan oo baabuur technica wata ayaa soo weeraray albaabkii hore iyo ganteerkii hore gurigay baabuur kusoo dhifteen oo soo jebiyeen gudihii bay galeen gudihii markay galeenna waxay galeen dadkii meesha jooga waardiyaha inay xora gurigii bay galeen xaaskii carruurtii bay u galeen meeshii markay gulihii galeenna baaris bay galeen si maaragtay runtii albaab albaabadii ay jejebiyeen mura muxuu hada alaabta raajooyinkii iyo gurigii iyo wax alla wixii uun guriga ku dhex jiray ay dabagediyeen ayay baareen marka baaris teleefanadiina waa ka qaateen xaaska iyo carruurta iyo dadkii marka meesha xoogaha terrorist dadkaas waxaa ku dhacay buuqaas baa maaragtay dhibaatadaasaa meesha ka dhacday hadda anigu shaqadan ku maqlnaa waxaan jiray baarlamaanka xaggiisaan jiray shir baa baarlamaanku lahaa ee guddiga joogtadaan jiray markii hade intaana guriga soo gaarin baan waxaan taleefon ka helay waxa ay soo wacay taliyaha ciidanka miisa ee gobolka baraandib saadiq ayaa i soo wacay wuxuu ii sheegay gurigayga inay ciidamada gala inay ahaayeen ciidamo dawladda imaaraadku ay leedahay iyagana maaragtay dhibaatadaasna ayagaa geystay wixii shaqa ay ka lahaayeenna waa isaga dhexeen wixii un qoryo iyo bastoolad iyo wixii un kale wixii ay haddi la qaadan karana waa laga qaatay maaqaana hadde ilaa hadda anigu guriga un meydiyada unbaa gashay aniga weli ma gelin alla baaraan idhi bal guriga meesha waxaa ka jira hadda intaasaa dhacday senator maxay kula tahay sababta ka dambaysa in askartani ay soo galaan xarunta gurigaaga ee magaalada muqdisho dabadeedna howlgalkan ay ka sameeyaan walaal horta marka ugu horreysa anigu ciidan anigu waxaan ahay nin xasaanad baan leeyahay gurigayga lama soo geli karo lamana baari karo anigana lama baari karo marka waxa weeye waxay tahay waa sharci darro in lasoo galaa waa sharci darro ahay midda labaad waxaa sharci darro ah maaragtay ciidan aan dawladdii soomaaliyeed ka tirsanayn ayadana haddee annaga dawladda soomaaliyeed ma meel lagu qabsada ma aana ogeyn ciidan dawladdii soomaaliyeed oo aan ka tirsanayn inay aniga i baaraan hadde waxa weeye see ku yimaadeen wey gurigayga ma imaraad baa dalka haysta arrintaas waxaan rabaa inaa u daayo baaris in ay dhacdo oo ciidamada nabadkimidda militariga kulli way yimaadeen ayagaana hadda ka war dhowraynaa ciidankani la sheegaya saas inuu yahay iyo in arrintu ay si kal tahay marka ma raba inaan hor dhaco baaristan aan ka hor dhaco senator laakiin waxaa la isweydiin karaa inkastoo aan anagu laf ahaanteena loo sheegay in ciidankaasi imaaraadka soo tababareeyay dowladda hoos tagaan marka taa laga gudbo wax khasaare kale oo meesha ka dhashay ma jiraan oo nafeed ama weerarkaas wax hadda dhimasha ma jirto nimanka waardiyaha ahaa baa laba nin la dhaawacay ninkii lagu soo dhiftay albaabka lagu soo jebiyey waa dhaawac nin kalena way maaragtay way xoogaa waa la inuu ad ku adkaysto waa yani waa la jugeeyey laakiin nafna ma jirin xoogaa waa la waa la yani waa waa la jugjugeeyey lama rabo inaan balaayo kale anigu sheego xaaskana runtii guriga gelidiisiina si ka baxsan bini aadnimada iyo dhaqanka islaamka in loo galo guryahoodii maaragtay qolihii lagu jabiyay ayagoo ku jira xoogaa arrintaasi wax diinta islaamka iyo shareecada iyo sharciga iyo xuquuqda dalkaas waxaan ku leeyahay iyo muwaadinimada intaba waa ka horjeedaa marka intaa weeye laakiin hadda edadaa dhacday ciddaasaa wade ciddaasaa ka dambaysa ku odhanmayso hadda umahadsanta marka laga soo tago taliyaha nisa ee gobolka banaadir aad sheegtay inuu kula soo xiriiray yaa kale oo kula soo xiriiray dhacdadani kadib waxaa ila soo xiriiray taliyihii nabad sugidda ee gobolka banaadir hadda markii awal talaadii lagu sheegay haddana waa yimid waxaa kaloo yimid taliyaha xoogga dalka waa yimid labadoodii baa israacay waxay leeyihiin arrintan baan hubinaynaa waa la gartay waa laga hayaa sawirka ciidankii iyo afar baabuur bay ahaayeen niman waxay ahaayeen qarsoon ma garanaysaa marka sidaase marka wixii jiraaba baarintaasay kusoo bixi doonaa insha allah waxaaba yaraatee tuhuna oo aad qabtid oo aad is leedahay waa sababta keentay in weerarkani lagu geysto ma jira waa sababta ay tahay waa la ogaan doonaa anigu hadda kumeli sababtaasi ma haddaan haddaan sababta ogahayba ma waxaan isleeyahay waxaan waa waa saanba wax uma dhaceen laakiin sidaan ogahay maaha taliyihii booliska ayaad soo noqotay oo xilal kala gedisan ayaad soo qabatay oo ciidanka in badan ayaad ku jirtay marka sharciyan marka la fiiriyo in weerar noocan oo kale ay dhacaan oo ciidan dowladeed ay weeraradaani geystaan sharciyad baa loo maraa maxay kula tahay sharciyadda loo soo maray walaalow arrintan waxa weeye mid nabadgelyada iyo xasiloonida iyo deganaanta mid waxyeelo ku ah iyo muxuu ahayde guud ahaan maamulka iyo dowladdaba waxay ku tahay runtii mid meel ka dhac ku ah weeye laakiin arrintaasi cidda mas-uulka ka ah na waxaan warsadee dowladda weydiistay in la keeno ciddii arrintaas mas-uulka ka ahayd amarkaas bixisay inta aan hubinaynana arrintaasi ma raba inaan cid gaare aniga maaragtay inaan u gudbo
waagaag dhegaystayaal kaas waxaa ah cabdi qaydiid oo isagoo magaalada muqdisho ku sugan khadka telefoonka ugu warrameeyey wariyahayaga jamaal axmed cismaan dhinaca kalena madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa bartiisa twitter-ka waxa uu ku baahiyey amar uu siiyey taliyaha ciidanka xoogga inuu baaritaan deg deg ah ku sameeyo ciddii ka dambaysa falkaasi islamarkaasina cid kasta oo ku lug yeelato sharciga la horkeeno dhinaca kale jenaraal cabdiweli jaamac gorod taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa isna saxaafadda la hadlay kadib markii uu dhacay shilkaasi waxa uuna bilaabay hooshii madaxweynaha uu u igmaday sida warbixintan uu ku sheegayo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa hadal qoraala oo uu soo dhigay boggiisa twitter-ka ku sheegay inuu aada uga xun yahay weerarka lagu qaaday guriga sanatar cabdi xasan cawaale qaybdiid waxaana uu taliyaha ciidanka xoogga dalka jenaraal cabdiweli jaamac gorod ku amray inuu baaritaan ku sameeyo sida ay arrintaasi u dhacday madaxweynaha ayaa ballan qaaday in tallaabo sharci ah laga qaadi doono ciddii ay ku caddaato mas-uuliyadda weerarka lagu qaaday guriga cabdi qaybdiid dhinaca kale taliyaha ciidanka xoogga dalka jenaraal cabdiweli jaamac gorod oo weerarka kadib booqday guriga cabdi qaybdiid ayaa saxaafadda la wadaagay waxyaabaha uu indhihiisa ku arkay anigu halkaan waxaan imid guriga sanatar cabdi qaybdiid oo muxuu ahaa sida la sheegay ay ciidamo soo galeen hubaysan halkaasoo ay guriga khasaaro weyn u geysteen oo aad iyo aad u ballaaran waxaanan rabnaa saas halkaan u imid waxa weeye inaan ogaanno yaa ka dambeeyey waa ka xunnahay inay dhacdo arrintaani arrin oo maaragtay la filaaya ma ahayn laakiin waxaan qabnaa dadka geystay ama ciidanka sida tan ciddii soo amartay inay muxuu ahaa ujeeddo ka lahaayeen oo xataa haddii muxuu ahaa ay wax jiraan si ka fiican sidaana loo wajihi karay cabdiweli jaamac gorod ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay in dhacdada lagu weeraray guriga cabdi qaybdiid ay aada uga xun yihiin islamarkaana ay baaritaan ku samaynayaan sida ay wax u dhaceen iyo ciddii ka dambaysay falkani arrintaas waa la soo qabanayaa waa ka daba tegaynaa waana ogaanaynaa waana ka xunnahay in arrintu sideedaba inay saas waxaanoo kale iyo wax la mida inay dhacaan marka arrintaas waa saas inaad rabaan inaad u ogaataan waxaan filaynay ma ahan dowladdoo dhan baa ka xun madaxdoo dhan baa ka xun qof kastoo soomaaliya ka xun waa dhacdo foolxun wey marka arrintaas waxaan rabnaa inaan meel saarno oo ciddii geysatay dembigan ciqaabteeda hesho hadalka taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa daba jooga weerar maanta lagu qaaday guriga guddoomiyaha dib u eegista dastuurka ee labada aqal ee baarlamanka cabdi qaybdiid iyadoo weerarkaasina sida la sheegay ay qaadeen ciidamo soomaaliyeed oo hoostaga imaaraadka carabta xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
wanaagsadhammaantimadhegeystayaal waa v o idinka imanaysa washington koox la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin xarakada al-shabaab ayaa weerartay xalay degmada ijaara halkaas oo ay gaadhi ay ciidamada boolisku leeyihiin ay ka qaateen sidoo kalena ay gubeen anteenada shirkadda telefoonada ee safaricom wariyaha v o eda gobolka waqooyi bari kenya maxamed faarax shire ayaa warkaasi magaalada gaarisa nooga soo diray kooxdanu la aaminsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada al-shabaab ayaa xalay siqda dhexa waxay ku soo qaadeen weerar gudaha degmada ijaara kadibna waxay u dhaadhaceen saldhigga degmadaasi halkaasu ay ka qaateen ciidamada booliiska gaari ay lahaayeen kadib isisaaseen dhex martay ciidamada loo yaqaana ee bido saldhiggaasi ku signeed iyo kooxdaasi lagu tuunsanaa inay ka tirsanaayeen xarakada al-shabaab dadka deegaankoo magacyadooda ka gaabsado siyaalo kala duwan aan oo la xiriiraya waxay ii sheegeen in tirada weerarka soo qaaday la qiyaasaya inay gaarayaan ilaa iyo konton qof balse aysan jirin cid si gaar ay halkaasi ugu waxyeeleeyeen marka laga reebo burbur ay u geysteen anteenada shirkadda teleefoonada ee safaricom ee deegaankaasi dadka deegaanka ayaa v o e da u xaqiijiyey in kooxdaasi ay ku weerareen saldhigga ciidamada booliiskaah ee degmadaasi bamka gacanta laga tuuro waxayna sheegeen ay ahaayeen kuwa si xooga gudaha magaalada u soo gelayey sarkaal ka tirsanaa ciidamada booliiska ee degmada ijaara oo magaciisa ka gaabsaday ayaa v o e da sidoo kale waxa uu u xaqiijiyey in weerarkan u ahaa mid culus ay ku soo qaadeen koox uu aaminsan yahay isaga inay ka tirsanaayeen xarakada al-shabaab oo in dhawaaleedba sirdoonka dalkani kenya ay shaacinayeen inay ku dhuumaalaysanayeen qeybo ka tirsan kaynta boni ee deegaanka ijaara saldhigga ciidamada booliiska ee kooxdani weerarka ku qaadeen waxaa la sheegay inay joogeen ku dhowaad ilaa iyo afartan ciidamada booliiska waxayna ahayd mid ay iska caabin kala kulmayeen balse ilaa iyo iminka ma jiraan warar rasmiyo deegaankaasi ka soo baxayo tusinayo dagaalkaasi ilaa iminka ay ku dhinteen qaar ka tirsan ciidamada halkaasi ku sugnaa ama kooxdiis weerarka soo qaaday ma aha markii ugu horreysay oo xarakada al-shabaab weeraro ay ku soo qaado xarumaha ciidamada booliiska dalkani kenya ay leeyihiin tanina waa mid ku soo noqonoqoonaysa qaybo badan oo ka tirsan gobolkani waqooyiga bariya dalka kenya iyo gobolka xeebta hoosinta isku hayo maxamed faarax shire v o e garisa
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o e waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o e somaali com bogga v o e somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o e waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o e soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
waa tahay habeen wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii caweyska washington barnaamijka caawa waxaa nala socodsiinaysa sahre ciidla nuur hase yeeshee sanadka sii gabagaboobaya aawadiis waa barnaamijkii oo qaybihiisii ugu xiisaha badnaa aad nala dhegaysanaysaan
Say la verdad, hay alcohol. wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka cawayska washington oo sabti kasta hadahan oo kale aad ka dhegaysataan laanta af soomaaliga ee v o a barnaamijka cawayska washington ee toddobaadkani waa kii ugu dambeeyey sannadka labada kun iyo toddoba-iyo tobanka oo ay maalinta berrihii inooga hadhay sannad baraka leh ayaynu ilaahay ka baryaynaa inuu inooga dhigo oo barwaaqo ah nabad iyo caafimaadna aynu dhammaanteen ku gaadhno oo aynu ku dhammaysanno aynu gudagalla barnaamijkeenna dhegaystayaal sidaad la socotaanba barnaamijka cawayska washington waa mid ka mida barnaamijyada ugu xiisaha badan ee ka baxa idaacadda v o a waxaad noo soo gudbisaan sheekooyinkiinna iyo qisooyinka ka dhaca daafaha dunida ee aadka ugu xiisaha badan sannadkan labada kun iyo toddoba-iyo tobanka waxaynu barnaamijka ku dhagaysanay sheekooyin aan kala dhicin oo dhammaantood xiiso iyo xusuus mudan qof kastoo inaga midana waxaa jirta sheeko gaar ah oo xusuus ku reebtay balse waxaan jeclaan lahaa maadaama uu sannadkii dhammaaday inaynu soo qaadanno dhowr sheeko oo inta wakhtigu inoo saamaxo aynu dib u xusuusanno bishii janawari ee sannadkan labada kun iyo toddoba-iyo tobanka waxaa magaalada burco ka dhacay aroos ka duwan aroosyada kale oo aan odhan karo wuxuu ahaa arooskii sannadka nin layidhaah injineer bashiir ayaa la aqalgalay xaaskiisii afraad iyadoo saddexdii dumar ahaa ee uu hore u qabayna ay minxiisada u ahaayeen goor barqa ah xilliga washington magaalada burcana ay markaa u ahayd shantii galabnimo ayaan telefoon u diray wiilka arooska allaftiisa sheekadiina dhex martay oo aynu cawayska washington ee ugu horreeyey sannadkan aynu ku soo qaadannay bal aynu dib u wada dhegaysanno sow injineer bashiir maaha walaal waa barnaamijkii cawayska washington ee idaacadda v o a anigana bashiir yuusuf jaamac baa la yidhaha bashiir yuusuf jaamac oo burco jooga waxaadna soo gaadhay toddobaadkan inaad xaaskii afraad guursatay weliba saddexdaadii xaas ee hore ay arooska ku sugnaayeen oo manxiisada ka ahaayeen arrinkaasi nooga sheekee arrinkaasi wuu jiraa walaal arrinkaasi wuu jiraa waa arrin dhacay weeyaan maxaad ka shaqaysaa injineer bashiiro makaanical engineer baan walaal de bashiirow sawirkaaga sida ka muuqata nin da-yar baa tahay imise jir baa tahay qiyaastii anigu waxaan ahay sideed iyo soddon sideed iyo soddon jir baa tahay a xaaskii kuugu horreeyey goormaad guursatay waxaan guursaday labada kun iyo labadii xaaska labaadna waxaan guursaday labada kun iyo afartii ta saddexaadna waxaan guursaday labada kun iyo koob iyo tobanka xaaskii afraadna dee imika waxa weye laba kun iyo laba kun iyo toddoba iyo tobankii bishii koowaad saddexdeeda saddexdii bisha ayay xafladdu ka dhacday magaalada burco xafladda arooskaaga xaaska afraad ahaa kaafrahalada ka dhacdaa Eh, bashiirow eh, wararka lagu baahiyo baraha bulshada ku xidhiidho sida facebooka twitterka instagramka waxaa jira sawirada saddexdii dumar ahaa ee kasoo horreeyey ee uu qabay inay goobjoog ka ahaayeen xafladda arooska bal arrintaa nooga waran warkaasi ma jiraa bashiirow way kasoo qayb galeen iyagaabaa hawsha waday guriga iyagaa guglay wax walba iyagaa qabtay shaqo walba iyagaa qabtay afarta ila tagoona dhinaacada taagan weye iyaguna dadkana iyagaa soo dhaweynaya dadka arooska iyo dadka meesha imanaya xafladda ka qayb galee soo dhaweeyayaashu iyagay ahaay markaa shaqada oo dhan ba iyagaa wey waayahay markii ay shaqaynayeen dangalooyinkii kale ee saddexda ahaa inanta cusub ee aroosaddu iyadu siday dareemaysay ilaahi kolley dee adigu waxa weeye dee dada horena isu bartay markii dee meherku dhacay way isbarteenoo dee waan isu keeno way isu yimaadeen way soo booqdeen kadibna waxa weye sidaasay shaqada ku galeen markaa dee dad yani waxa weye dee xafladan ka hor jirtaano isbartay bay ahaayenoo dee anigaa isbaray markii meherku dhacay Wa- ayaan isu keenay oo isbarteenoo dee ishambaliyeeyeen Waa kadibna taa.
sidii bay dee ku wada shaqeeyeen arrintan waa arrin la yaab leh sideed ugu qancisay xaasaskaaga inay arooskaaga ka soo qayb galaan oo ay xafladda iyo hawsha kala wadaan wallaahi walaal kolley anigu waxaan odhan karaa waxa weeyaan dee qorshahan waa qorshada ilaahay sida nagu dhigay hase yeeshee anigu dee waxaan ugu qanciyey dee markanaan guursada marka horeba iyaguna waxay ahayn dad dee marka horeba meel ku wada nool oo dee waxa weeye aniga lafteedana dee in cadaalad sameeyo cadaalad ku maamulaan ahaad iyaga iyaga laftoodana dadaan isku qanacsanoo isku wanaagsanahay bay ahaayeen sidaa daraaddeed dee kusoo dhaweeyeen dee ta kale kusoo biirsana kusoo dhaweeyeen iyagu dad wada nool oo meel ku wada nool bay ahaayeen oo isku mid ah oo aan waxba kale lahayn oo dee isu isku qoysabay ahaayeen marka guri baad wada dejisay guryahaasa dhinaca isugu haya gurya dhinaca isku haya leeyahay dhinaca isugu haya isku xigeen caruurtaadu imika waa imisa waxba u dhaxayna wax weeye waa sagaal iyo sagaal iyo toban caruuro maasha allah marka imisaa wiilala imisaa gabdhaa toban wax weeye waa afar hadlood iyo shan iyo toban wiil marka bashiirow nin saddexaas leh oo sagaal iyo toban caruuro leh maxaa la odhan karaa way ku kaliftay inuu xaas afaraad u guursado waa waa calafkii xagga ilaahay ka qorshaysan unbaa anigu oo kuu yahay dee qof wax kastoo damaayo sida ilaahay suurta geliyun bay wax u dhaxaan marka imika afar xaas baad leedahay maalinka maanta habeenka caawa afar xaas baa kuu jooga ood adigu mas-uuliyaddooda qabto ma sii wadaysaa oo ma ku tila jirtaa guurka inaad sii wadid mise halkaasaad ku joojinaysaa de horta kolley waxaan umaleeyaa guurka dee caadiga dadka dhisirkaa la guursan waa way ka dhamaaday noqo dee wax ii suurta gelaya dambe ma jiraan kooramkii baa kaa buuxsamay koramkii waa ka dhamaaday dee laakiin hadduu ii balnaan yahay waa wadi la
waaye bashiirow haddii aad dumarkii u cadaalad samayso oo aad maaragtay xaqoogii iyada iyaga ku dadaashay inaad iska dido caruurtii sideed ugu cadaalad samayn karaysaa ila caruurtii mid kastaa wuxuu u baahan yahay dareen gaara kalgacal gaara inaad gaar uga warhaysid inaad la sheekaysatid sagaal iyo toban caruur ayo inta ilaahay kusoo dari doono sideed gartooda u qaadi kartaa iyaka walaal waxba kama ximo imikada lafteedaba way joogaan sidaa caruuraha kaleda loo koriyey weeyaan wax lumaya dee maaha waayo haddii waxaan dhibaata ku jirto laynooma fasaxaba marka horeba dee wax laynoo fasaxaba maaha marka anigu waxaban ku leeyahay haye meel lala kala noqdana meel baanu wada joognaa haye caruurtiba dee waa kana waxa wey gabar kastaaba ha dhashay waa walaalaa waa isku wada midan oo meel bay i- iigu wada nool yihiin ba qaar qurbaa lagama ka hela halkan bay joogaan bal ya qaar qurbaha lagaga maqayo way koraan bashiirow arinta kale layaab kale waxa arinta kale ee layaab kale waxa een commentiska ama fikradaha ay ka dhiibanayaan dadka social mediaha ka arkay sawirkaaga qaar waxay leeyihiin war arrintan waa la matelay ee wax runa maaha qaar waxay leeyihiin ee, gabdhahan meesha taagani waa aroosada walaalaheed kuwo kale waxay leeyihiin war hablaha miyuu sixray ninku ee, qaar waxay leeyihiin waa nin ducaysan qaar waxay leeyihiin ninkani waaba qariska xoorba isagaaba mashkilad dalbaday bal arrimaha maxaad kaga wada jawaabi lahayd arrimaha arrimaha waxaa kaga wada jawaabilaa horta kaydi waxa weye waa ducaysanya waa runtiisa ta labaadna waxa weeye dee anigu muslim baan aho dadka waxa weye muslimka weliba xagga dee waxa weeye dee dariiqa wanaagsan ku toosan baan ahay run ahaantii is idhaahdaa dee isku toosi anigu dee saxirada iyo waxaa sharo kula maaha kuwale waxaan waxba kama jiraana waa maqlaysaa si fiican kuwale kuwale waxba kama jiraana dee waaba aragtaan baan kura waniga ana idiin sheegay idina indhihiinaaba dee ku aragtaa taana rumaysa baana noyaa waay ta saddexaadna waxaa la odhanaya guushan waxaa suurtageliyey haweenkaygan baa suurtageliyo taasi dee xaggooda ka suurta gashay hawshan a saddexaas rabasha ku sameeyeen daxdayna suurta galeen waan gartay daxda marka saddexdan baa shaqadaba iyagaa watay markaa mudnaanta koowaad iyaga aleba een, hablo kale ma la dhalatay oo walaalaha ma joogaan oo iyaguna xafladda qayb ka qaban qaabinay ha laakiin goortan xafladda may joogin taasi way ka xanaaqeen malaha arooskaagaa tirada batay adigu kolley dad marka intii badnaa xanaaqya waxa la hadlay egaas laftoodina kamid ahaayeen kuwa xanaaqya inkastoo yaro kala durugsaneen dee qaar rabiiga joogeen oo qaar debadaa joogeen oo dee saa kala maqnaayeen oo halkan dee aanan markaa qaar walaalnimo deganayn hase yeeshee dee hawadii maan ka wada socona iyaga hawadaan ka wada socon ka wada socon waan gartay Okay.
een, dadka qaar baa iyaguna leh war ninku mamadiba oo sidaa darteed buu rabaa inuu xaaska iyo caruurta u badiyo maye waxa weeye kuwan la sawiraaba walaaladii bay ahayd niman walaalna bay ahayd oo ilaba shaqaynayna aabahana waxaa la islaagay baa la wada joognay ma qayishaa bashiirow adigu ma qayo laakiin markan doonaan raabiyo xamnaankaas markan doon laakiin aada uma isticmaalo dee haddii qaadna kusoo birarso inaad shan xaas qabto ma ogid Marka waad isgaday. waad iska daysay marka markayga horeba markaan isticmaalkii googoys baan awdalka sida caadiga ugu isticmaala ma lahayn sidunbaa googoys oo waaye minyarada ma la dardaarantay inaanay hablaha hore ku hinaasin iyagoo haddii ku hinaasi waayeen ee, waxa weye way iska warhayaano dee way isog yihiin mar- marka adiguna dee ku biir baan ku nadi sidoodaasoo kale dee caadi iska dhigo dariigaa sida caadiga waa tahay ee, wiilasha ku dhegaysanaya ama si guud ba haddaan ragga u idhaahdo ee, maxaad kula talin lahayd wax koogala ku darta hadii
sidoo kale barnaamijka caweyska washington sanadkan waxaynu ku maqalay geesiyaashii jacaylka waa laba wiil oo dhallinyaro ah oo inala wadaagay qisooyin taxana ah oo ka hadlaya jacayl dhaba oo soo maray bilowgii dhallinyaronimadooda waxay hayeen sheekooyinkii ugu hadalhaynta badnaa islamarkaana dhegaystayaashayada kale daafaha dunida ku nooli ay aad fikradahooda uga soo dhiibteen waa maxamed oo jooga magaalada jabuuti oo runtii sheekadiisu ahayd mid ka mid ah kuwii ugu cajiibsanaa ee caweyska washington soo mara iyo cabdishakuur oo ku sugan dalka kanada qisada maxamed aad bay u dheerayd oo dhowr xalqadood ayaynu ku soo qaadanay wakhtigu inoo saamixi maayo inaynu dhammaanteed maqalno laakiin sheekada cabdishakuur qoraneh oo run ahaantii ka mid ahayd kuwii ugu xiisaha badnaa ee ugu soo maray barnaamijka caweyska washington aynu dib u dhegaysanno magacaygu waa cabdishakuur qorane cali waxaan dhashay siddeetan iyo sideedii runtii laakiin bil go-aan oo gaara lama hayo waxaan ku dhashay walaal deegaanka soomaalida ethoobia ama dadka qaarkii yaqaano soomaali galbeed gobol ka mid oo la yidhaahdo nogob gaar ahaan buur dheer oo weyn oo la yidhaahdo dooya yaan ku dhashay waan gartay buurta dooye ee gobolka nogob ayaad siddeed iyo siddeetankii ku dhalatay sideed u soo barbaartay ma nolol xoolo raacato ma beeraley mise tuulo iyo magaalo barbaaritaanka intaydii koowaad lix jir ilaa iyo xilligaan dhashay waxaan reer reer guuraa caadi oo reer soomaali ah oo ari iyo geelle bay ahaayeen iyo lo- weliba sidaasii xasuusta reerku ilaa lix jirkii baan kusoo gaadhay nolosha baadiyaha marka wixii lix jir ka dambeeyey waxaan u tegay oo aan nolosha intida kale kusoo qatan kusoo barbaaray walaalkay oo deganaa magaalada goday oo isaguna hadda waddan canada la joogo runtii aad aan u jeclahay ninkii soo koriya intaa wixii ka dambeysay ay xaggaasi nolosheedii u wareegtay magaalada goday marka ayaan dugsigii hoose kii dhexe iyo kii sare iyo kuleeskii koowaad baan ku qaatay waan garta intaa wixii ka dambeeyey deegaanka maxaa ku halkaas ka jira xafiisyada qaarkood baan ka shaqeeyey ha magaalada goday iyo degmooyinkaba qaar xataa xilli maxaan ku dhahay degmo la yidhahdo degmada beercaano mar baan kasoo noqday guddoomiyaha maxkamadda ee degmada beercaano markaa sharcigaad baratay ha marka wixii ka dambeeyey dee halkan umaas imidan soo gala cabdishakuur wuxuu tirinta maansada bilaabay isagoo da-yar oo xilligaa ku jiray dugsiga sare waxaa haleelay jacayl la odhan karo wuxuu ahaa jacayl didibka aastay oo wuxuu u qaaday gabadhay isku xaafad iyo isku iskuulba ahaayeen aqoon durugsan oo walaalnimona isu lahaayeen waana halkaa meeshii ugu horreysay ee uu maanse ka unkaa waxay ahayd wixii koowaad ee aan wax ka sameeyo ama wax ka idhaahdo waad garanaysaa meeriso waxay ahaayeen ruux iska socod baradii dee ruux tallaabobara marku tallaababaradkeey uu ku kurfaa marka kolli meerisadaasi waxaa laga yaaba in qaarkood ay jira yihiin waxna kama bedelin oo taarikhaanuma sidaa uga hayay waxaa ka mid ahaa dunidii qurxoonayd miduu doortay qalbigaygu midii aan dantaydiiyo u nacay darajadan yeeshay midii dulucda beerka iyo wadnaha deebta iga saartay midii aan u dib jiray habeenee cuntadu iiga degi weyday haddii ay idiiday ma hore dayre iga yeeshay samir aan dugsadoo aakharaan daar ku leeyahay damqashada xusuustale qalbigu dayni kari waaye markaan door la naadaba maskaxdu way dilaacdaaye dakharka iyo xanuunkan qabana daawo loo waaye dadku iga shikiy oo cil darin ku jiifaaye cadowgaa ku diirsada ilmadan iga diliqlayna iyaduna idiido horey dayre ii tiriya samir aan dugsado aakharan daar ku lahay wuxuu ahaa wixii koowaad ee maanso ah ee afkayga ka soo baxa sida maansada ka muuqata gabadhaasi way ku gacan saydhay cabdishakuur inay la qaado jacaylka waxaanu ka war helay inay wiilkale xidhiidh la leedahay maansadiisana waxaa ka muuqatay quus iyo xataa inaanu rajo dambe ka qabin inuu qof aan iyada ahayn jacayl u qaadi doono gabadhaasi waxaa jiray magacuu ula baxay oo xataa intii aanu u sheegan jacaylkiisa uu ku odhan jiray heblaayo ayaan jecelahay isagoo aan marnaba dareensiin inay heblaayadu iyada lafteeda tahay waa magac aan iska sameeyey anigu laakiin iyada aan ugu talagaloon u bixiyey iyadu marka way taqaanay magaca naruur laakiin naruura ruux ay tahay inay iyada tahay maysan cabdishakuur intaa kadib wuu guursaday oo gabadh kale ayuu la aqalgalay balse reerkaasi uma raagin oo way kala tegeen xaaskii balse jacaylkii gabadhii aanay iscalfan ee uu carruurnimadii u qaaday weli qalbigiisa kama gu'in jacayl intaas la eg kii markaa isoo maray mid la eg inuu xataa isoo mari doono ma filayo runtii dee kaas wuu ku tunjileecsado inan yar baad ahayd oo cidluu kaa helay Ah, kaasi meel cidlu- ka- kaasi uuna meel cidlu iga helay ay dabcan gadaalo xilliga gadaasheeda waan guursaday laakiin haddii la isu kay barbardhigi lahaa mhm.
ma filayo inay xataa isu dhowaan lahaayeen waan gartay marka ee, gabadhii waa kala tagteen sidaan filayo wax caruuri maydin dhex mareen ha ha ha ha wiil baa ii jooga saddex jira maasha allah muddo ayaa laga joogaa markii ay xaaskiisa kala tegeen gabadhii uu jeclaadayna sida igu maqaalo ah waa la guursaday hase ahaatee cabdishakuur mar walba waxaa ku soo markaca caashiqii yaraantii yaa marka aad eegto kelinimadan eed aragto haddana inaad u baahan tahay inaad nolol samaysato ee haddana qalbigaagii uu jacayl cagadhigta aad ka weydo ama aad aragto dad fara badanoo jacayl ka sheekaynaya yaa adiga boogahaagii ku gaarka ahaa yaa damqada haye Een, habeen dhexdeer ahaa marka sanadka labada kun iyo lix iyo tobankii ahayd Mm.
yaan anigoo mareegahan youtube-ka iska baarbaaraya waxaan arkay dad jacayl aada uga cabaadaya qiiroonayo ooyayaba ha gabadh waxaan arkay wallaahi hadda runtii magaceedii ma xasuusto waxaan malaynayaa inay marka hore facebook live laga keenay oo halka youtube laga soo geliyay arrimo jacayl iyo dad ay la soo hadlayaan oo fiber laga soo wacayo iyadoona meeshii fadhido oo live saa ugu jirto oo jacaylkii baa la iska xog wareysanaya Mhm.
waxaa xusuus mudnayd gabadh baa gabadha soo wacday oo runtii xanuun aad u fara badan oo kaygii u eg bay u sheegtay inay wiil jeceshahay in muddo ah umuurahaygii seexday unbay soo kakicisay unbay soo kaakicisay waay hawshaas marka gabay la yidhaahdo markabkii jacaylkaan tiriyay habeenkaa runtii maxaa tiri dadba dunida wuu wada maraa maalin hoog badan ee qalbigaan maxaabiisay ee aan maxkamadeeyey iyo muhasho aan siixiyey soo markiciyeena markabkii jacaylkeen wadee mawjadii igu tuuray soo markaan ismoodsii dhahaba layma maqashiiyo inkastoo muddadu dheer toon tobagu soo mooday dhaqankana maroor ay ku tahay xaasrag magacow afkii maarmi waayaha ifaray gocasho maansoo eh caashaqu markuu madi yiheen lagula miisaamin waa masiibo nololeed ninkii soo maraa garanay imaanshee haddii uu qof uun dookh muleensaday malab iyo hadduu dacar lahaa caashaq muudsaday casar mooda galabeed dhulkoon weli madoobaanin waxaan dib kuugu celiyey gabadhii aan kuu sheegay xilligii aan jacaylka u sheeganayaba dib yaan usoo go'day gabadhii dugsiga sare markaad ku jirtay haa M- m- naruuro naruuro Waay.
inaan waktigii iyo wiilkii dad gaarigibay iyo wixii oo dhan inaan soo maas kusoo sawireen yay noqotay wuxuu yidhi casar mooda galabeed dhulkoon weli madoobaanin bashqad midable wiil yari markuu midigta ii saaray midhihiisa waan sii ogaa geedka aan muday masallaha inuu wiil u yaalyaan maqloon helay inay gabadh macnaha dee wiil jeceshahay waa yaan taa sii ogaa Mhm.
masalaha inuu wiil u yaalyaan maqloon helay anigoo madluunoo warkaan sugi malaynaya murti hadal hebla waayadii may isoo tidhi calafkii malaykiiyo ku dhacay ceel mugweyn dhimeeye wax walboo muhiim ah haddaad jeer mulkuyi weydo waxaa looga marmaa sidii uun mid kuu tarini ruux malagu qaatiyo haddii meydba la ilaawo macaluusha qaarkeed bakhtiga looma maarsado ee minti oo istiibsii naftaan ugu miraabayay mag inay u qaadato lawaasamirku waa maal waa mucjiso jacaylkuyo inuun marin habaabaynin ismaqiiq inuun kaaga hadhin ama ismaaweelin kuman mayl naftii aan is iloga masaafayso dee jacaylkii goday igu hadhayban een canada intaan ka soo cararay ama ka soo tegay aan canada imo dee weli iga hadhin adaan la yaabanahay xasuustiisa cajaayib waa mucjiso jacaylkuyo inuun marin habaabaynin ismaqiiq inuun kaaga hadhin ama ismaaweelin kuman mayl naftii aan isida uga masaafayso weli waysagaa mayrace ruuxda maamulo eh muraayadu siday ii jabtay aan u muhan waayay ee aan gayaan uga murbaxay guurna uga maagay inkastoon muhiib iyo masaal miyir la haasaaway markii jacaylku kaa xumaado si aad bal u ilowdo ama aad u guursato dee kuma gabdhoodba madaxa la geli waaya Laakiin waad ogtahay.
dabdamis Inkastoon- dabdamis baad raadsan dabdamis badhaafsan markaas Waay.
weliba haddii labanku baktiyin waayayaan haye inkastoon muhiib iyo masaal miyir la haasaaway maydi waay maydi waayey raadkaan lahaa waan masaxayaaye igu maran maraa waaxidkii maanka laylyadaya weli weli macnaakii Mhm.
waa igu salan yahay marka gabaygaasina kaa soxay oo arrintaas yaa keentay cabdishakuur qorane marar badan ayay dhallinyarada saaxiibadiihii ka dalbadeen inay israacaan oo ay hablo u haasaawo tagaan amaba waxaa la weydiiyaa maxaad u guursan weyday bal muxuu kaga jawaabaa qasab bay noqotay ilan waa lagu weydiin lagu dayn maayo maxaad haweenkii a- aadan u shukaansanaynin maxaadan u guursanaynin waay baa lagu odhanayaa aada iyo aad marka waxay noqonaysaa qasab in marka qaarkood aad sheegto marka inta badanna hadalka waxa lagu yidhaahda waxa tixda lagu yidhaahdaa kana hari og ka kana raasamaal badan mudna weyn runtii kana qooban Mhm.
naawilaada ayaha qoftii uu nabigu raacay sidaan ugu nayaayiray qoftii iigu nixi weyday qoftii aan nashaad uga tegiyo jawiyo neecow leh qoftii nabad la sheegiyo iyada aan nasriga mooday nooc walba qoftaan ula hadleen iigu naxariisan qoftii aan nac oon diid isyidhi een iskala noogay nalkii ii ifaayee bakhtiyey nuurkii iga laalmay naf naf jecel naftaydii jeclayd ee ee ku nabay dookhu qofta aan nitaaqooyinkee dib u nidaamoodo xusuus beerku naasnuujiyo soo noqnoqonaysa soo nafistay markii aan dhahda dib uma noolaato de markii aan sidha wax shukaanso ama aan sidha wax guurso ama aan tii xusuustiibaa weli nool oo xusuus beerku naasnuujiyo soo noqnoqonaysa soo nafistay markii aan dhahda dib uma noolaato marka taasina intaasay ku timid bay marka in adeer bahalku waa dhib badan yahay inahaas waa tahay xanuunka badan baan ka soo maray inkastoo uu cabdishakuur inoo sheegay inuu qalbigiisa lingaxday oo gacaltooyaha ween uu gasariir ka qaaday oo gabadhii uu gaclooday mooye mid kalena aanay laabtu doonayn haddana ma moogana ereyadii ahaa haddaan raggu dumar lahayn dib jir buu noqon lahaa mar kasta uu shaqo ka soo rawuxo wuxuu ii sheegay ee uu ka soo noqdo gurigiisa islamarkaana uu ka war helo in shay kasta halkii uu subaxii saaka kaga tegay yaallo inay maankiisa ku soo dhacdo war go'an ahayna gabadh guurso maraan imida shaqada intaan ka imida anuu imiday gurigaygii oo sidiisii ah oo sukumaankiina uu isdul saaran yahay go-ii iyo bustihii weelkii aan saaka ku quraacday meeshii ee, maxaan ku dhahay wad- wadankoo sida u wasakhaysan baan waxaan hay aan isla hadlay Mhm, oon runtii aan- aan tiriyey tixdan ah oo oo dhowr meeris ah mhm.
Een, waxa guurka loo diidana waa ku garan waayey waay halkanna in in badan lagu guursan Mhm.
wallaahi uma malaynayo haye
Halkan, ee, uma malaynayo waay markaa Ah.
intii baad markaa maanso kooban ka tirsan ha Maxaa oo, tiri eh, waxay ahayd een, waxay ku bilaabatay sariir giigsan guri uunsan iyo hilib la geedeeyey gogol wehel leh gacaltooye iyo raaxo garab taalla iyo gabadh la jiisiba hadday laabtu goconayso waxa guurka loo diidano waan ku garan waayey intaasi intaasunba haydo runtii markaa qalbigayga kusoo dhacday inadeer marka waa laiska cadiban yahay ilaahay ilaahay umuuraha ha sahlo
baryo wixii la soo maray sana laga bogsoodayo boogihii la dhayayo bulshadana mideeyo nabad noogu baaqay noqo nabad noogu baaqay noqo waa tahay ka rog oo haddana saar miyaa lo odhan jiray qisooyinkii cajiibka ahaa ee nagu soo maray caweyska sanadkan ma soo koobi karno oo hal barnaamijyo ma qaado bal haddana aynu jalleecna suugaanta jacburka ah ee dhallinyarada waxaa noo soo qabanayaa cawaala deeqsi iyo tuducyo uu kaga hadlay wiilasha iyo gabdhaha dhallinyarada ah ee doonaya inay guursadaan lamaanayaal aada uga da'weyn ama odayaal iyo islaamo wiilashii dhalinyarada ahaa waxay raagsadaan eh, dumar waaweyn ama single mother markaa sidii kale u dhigo oo meelaha qurbaa ka yimid marka waxaa la yidhahaa eh, waa lacag iyo loof wada socdaa qoys wata qaarkood way ku dhoofaan qaarna guryaha xaggan looga dhisaa adugu en, wiilashii imka xaggaasi u jahaysay hablihiina dee sidii awalba jirtay oo iyagu ay nagaga horreeyeen oday guursi en, i- in iyagna odayaashii oo dibatuna la helayo oo eh, dee lacagtii hayo oo xaggaa ka yimi oo deetana dhallinyarada ayagii kala maageen oo la kala aamin baxay waan gartay ayay muxuu hayay ayaa ayaa jirta marka wiil baa inanta u imanayay oo le hablihii yararaa waa laga baxay oo islaam baan helay oo waa lay dhoofinaya lacag baa iyada xataa yaradkii iyo gabaatigii bixinaysa oo dee saasaa laygu ogyahay bulay waa tan dee iyadna waxay leedahay hadda ayaa laga badiyaaba odaybaa ii yimi oo dhoofkii iyo waxa waxaad haysato wax ka badan ba isna ii diyaariyey marka xaggaasaynu isku marka waa arki laysu weeyaan jawaabaya ballanteennu waa Ah, xaggaasaynu waa, isku waa.
arkay ha waa waxaad ka guratadii weyaan oo hagaag markaadna Eh.
islaantii soo dhoofisa adna odaygu ku Ma- soo dhoofiyo ballanteennu waa Ha.
qurbaha aada iyo aad waa gartay marka wiilkaa ka horeynaya Mhm.
wiilkaa ka horey wuxuu leeyay weligey weligeyba waan dooni jiray dumarka waaweyne buu yidhi islaan dibad ka timid baan heloo kaalay daawo ahe dollar iyo waxay dahab la timid waa daraandarige dhoof bay diyaar ila tahay doorka maanta ahe iyadaa gabaatiga dambe iyo yaradka soo dayne dalka inan yaroo joogta baan cidiba doonaynay mar haddaan diyaarado kiciyo dunida raacayo waxaa iga dana dhowr ridiyo kuwa dawafaya bu halkaa ay joogaan buu yidhi dhowraydi ha deetana markuu intaa yidhi baa inantiibaa qaadanaysa deetana waxay leedahay amba oday daaweyn baan helo maanta soo degay isba dollar wuu soo gurtiyo dunyadoo idile inaan wada dawaafnuu rabaa dacalka baariis ha isku daalin ee hablihii dalkaba waa la daabulay haydagin yarkow gaastaraad nagu dileysaanaba iyo dadka haddaan ku xawaysimay cudka iyo kabankiiyo codka heesta ku huray noqo noqo laba cumri adduunyada ceeb yaraan ceeb yaraan la sidi karaa
waa tahay dhegaystayaal wakhtigu wuu iskurayaa barnaamijka wakhtigiisiina waa inagu soo gaaban yahay bal inoo soo qabto sheekadii ugu qosolka badnayd sannadkan waa islaantii odaygeeda kiraysay waxaa sheekadaasi iiga waramay khadar cabdi cabdilaahi oo ku sugan dalka austria sahra waa dhowahay aad iyo aad baad umahadsan tahay dabcan qisooyin marka weliba qurbaha la yimaado qaarkood ay mataqaanaa ay xiisa ku gelinayaan ba maxay ahayday ayaa ayaa ayaa- ayaa jiray oo aan maxay la kulmay Ah, waxaa jirtay markaa wiil nin iyo gabadh adigu ayaa iyaguna calashaan reer lahaa oo wada deganaa oo wada dhaqnaa ninkood wuxuu ka shaqayn jiray ah, dadka ah, maxaa dhahdaa disabilityga ama een tusaale ahaan maxay ahayday aan laxadkood kala dhiman yahay ayuu calashaan maxay ahayday baabuur ugu qaadi jiray magacna wuu ula baxay dabeetana adeeg noocaas wuu bixin jiray oo mataqaanaaye dawladda iyo eh, maxay dadka dadka caawiya iyo wixii lamidka lacag kaga qaadan jiray marka dadka een, aan awoodi karin inay socdaan buu ayuu baabuurta ku qaadaya ama gaboobay ama laxaad kala nacam wax sidaas wey ha Waay.
mataqaanaa meesha kolba doonayaan wixii uu ka caaw adeega u baahaan kolba meelahay doondoonaya geynayaan sidii buu dabeetana ninkaas ugu shaqaynayay nolol fiican oo wanaagsan buu ha iyo ayuu ku noolaa reerna waa liya gabadhii gabadh buu qabaa gabadhiisana barnaamij noocaas oo kalaaba iyadoona leedahay oo laakiin wax kasta uu ka samaynayo dadka waaweyn ee ama dadka disable disableka ah uu samaynayo een, iyadoo caruurta iyo eh, dhallaanka ayay u- ay u samayn jirtay oo ay guriga ku hayn jirtay Mhm.
oo isna nooc kaloo dhiig keer lamid ah kaas karun lamid ah laakiin dee kaas dadka waaweyn yahay kana uu caruurta yahay marka isagu home care buu haystaa dadkii waaweynaa iyo curyaamiintiibuu ku hayaa iyadna dhey keero caruurtiiba inta waalidkoodu shaqada ku maqan yihiin ama iskuullada ku maqan yihiin bay sii haysaa deetana halkaas iyaduna business kale ka samaysaa nacam wakaa dabna saasaa loo wada shaqaysanayay labadooduba inkan bay soo xareynayeen oo ay reerka mataqaana dee reerkaasoo kale markan maraykanka ku qiyaasa reerkooduba reer la degi maayo waa ladan yihiin soo ma aha aada iyo aad waka haddaba reerkaa tuumbadooda maxay ahayd meel ugu jir meel meel ugu jirtay waa maxay ahayd kala deganaayeen xaalkooda okay buu ahaa waxaa dhacay markaa eh, sidii si la ahaadaba fidnadii ay iska wadatay lacagta iyo adduunka iska watay baa reerkii soo dhex galay oo ninkii iyo gabadhii murankoodii iyo khilaafkoodii waxbaa batay dabadeetana eh, wax kii baa taafajiriqii iyo soqosigii baa yara batay abaqarkii waxay keentay markii dambe in la kala tago haya halkan reer baa ku qoys soomaaliyeed baa ku burburay oo mataqaanaa maxay ahayday xaaladii ka xumaatay aada iyo aad aad reerka waa iyo kala aad dabay ha waa Haya.
waa waa kuwa sheeka dhaafeed caruurna meesha waa jirtay oo mataqaana waa waa way way haysteen caruurna waa lahaayeen waa ka dabeetana dele dunidan eh, dalkii iyo xaggii africa maaha dunida sharci baa ka jiray ee ninkaasuu ganacsigiisii iyo shaqadiisii watay gabadhina shaqadeediiba watay laakiin maadaamay kala tegeen eh, ninkii wuxuu ku qasbanaaday in wax la yidhaahdo eh, family support oo caruur ama children support la yidhaahdo in laga soo jaro lacagtiisa isaga oo gabadhii iyo caruurtii uu ka tegay la siiyo isagoo reerkii furay wuu sii beeliyo weli sii biiliyo waa ka gabadhiina inteedii hore waxba iskama nusqaamin ee way u sidii ba nolol shaqadeedii iyo amuuraheedii isugu dabadacsan yihiin haya gabadhii baa dabeetana caruurta haysatay baa dalkii iyo hargeysa aaday waay xaggaasna u baxday hargeysay dabeetana aaday nin ay iyo inanta xag isxigaan oo ilmaabti iyo caynkaasay yihiin hahee ayay dabeetana aragtay oo mataqaana jaafaa jugle ah oo iska muuqyo ku kuusan oo qolyahan guryaha dhisee wastaadinta la yidhaahdo mutacaafi
aad iyo aad haye oo waxaan ku yidhi mataqaana iska qaada madarga ah oo hadii biidankeeda ilaahay li maalintu eh, meelaha iyo kuuliga iyo wastaadka iyo guriga la dhisaya helaan ama xeeda ku tuurta maalinta kalena calasha maartay suuqiisa iska dhex maartay marmeeraysa waa ka ku darsoo ninku caruur reer buu leeyahay iyo shan caruura Ah, ah, ah, ah, reerkaas waa ku culustay xaaladdu waxa yar markaa soo helayo u keenaa waxaasi gabadhu sii kala farsamaysaa waaba gabaadh dadaal badane haye dabadeetana waxaa dhacay gabadhan ayaa ka timid dabeetana maraykan iyo ohaayo ka timi dalkiibay timi inaatigeedan bay aragtay ribiinkeeda caynkana xaalkiisuna waa kan waa sidan halkiibay dabeetana shukaansi iyo sheeke iyo amuuro galeen ma ninkii shanta caruura lahaa qaadaama dhargahaabaa shukaansi kala aleelayaba nacam billah guur baaba lagu heshiiyey minyaro min yaro wadaaba war haye haye ninkanoo daadu waxba ma bixinaysid biilna ma ahaysid eh, masruuf ma haysid xitaa aad ku mehrin ma haysid adigu ninun baa tahay gabadhana waxba ma bixinaysaa waaba waxaaga wax lagugu dariye haye minyaro lacagteedina wadata
dabadeetna halkii waxa hawshii la galay dabeetana maxay ahayd meher iyo waxbaa dhacay gabadhii shanta caruur ay haystay iyo oo maxay ahayd iyo haysateen halkii masayr oo cirkaa marto dee buftaan maxaabay masayri yaa u joojinaya ma maseerta ma cirka haa dee waxa weeyaan ciid waxba kama qaadin ade gabadhina adduun bay sidaayo ninkii u dhiibtay durtaba ninkii baa dhalaalay oo marya fiican oo maydhay oo feedhay oo magaranaysa dhaldhalaal yeeshayba sheeka berley yaaba isgaranayaba haye yaaba iskaranaya dabeetana gabadhiina halkii wax yaro hanaaftar malaa la yidhaahda iyo waxbaa fartama kii dambe laga soo aduu ninkii gabadhii dambe guursi la aqalgelin waa ko dab gabadhi noqotay oo haayadii meesheeda ku noqoto ninkiiba dana biil soo qorta haye kun iyo shan boqol lacag gaarayso biila
haye hadda toban dollar buu maalinku shaqeeye heli jira haylaabi Mhm.
kun iyo shan boqol bay gabadh oo biilow soo qortay ninkaasaa meel roon mara ahaaye
cirkaasuu ninkii gaadhay dabeetana waa kaa waxa weeyaan lacagtii yaro kala farsameeyey ee gabadhii iyo reerka iyo iska danyarta gabadha ha- hayada carruurta haysateen lix boqol buu u dhiibay waa ko dabeedna waa ka gabadh dhulka ku soo yaraaday weliga m- m- lix boqol iyo wax lamid arag oo biira oon werwer lahayn hasal free bay yidhahdaan qolyaha maraykanka joogaaye maxaa yidhahdaa hasal free hees calaa waa kaa asal fidi hadda markaysa jooga weeye dabeetana waxaa dhacay gabadhii markaa een, lixda boqol loo qoray ee dee marka horena soddonka kun ee shilin iyo afartan kun ee shilin maalintii lagu biilin jiray hahee ayaa dabeetana shaxshaxdeeda badatay oo iyada qudheedu labisatay oo dhalaashay oo nuurtay oo kareemo iyo cadare iyo maxay ahayday geerasiriim iyo maykab iyo wax isma marisay waa ko oo waxaan ku yidhi eh, xaalkeeda cirkaa maray oo gurigii iska hagaajisay oo daahya ku xidhay oo roog soo dhigtay oo sariirtii ma garanaysa maasha allah waa ko dee dumarkii jaarka iyo dadkii ogaay in lala guursanina ogaa gabar xaa ka timi ogaay oo dabeetana mataqaanaayo iyaga oo dee u socdo maxaan rahdaaye mixnad u socdaa Mhm.
ayuu yimaadeen ayaa hadlaayo oo waa sidee beryahan dee maxay ahayde guri la hagaajiyey iyo bartan iyo koban maryoo sibir sibir marisa iyo rinji iyo istanbul iyo gogol la bedelaa dadka dhammaan laadahay ee xagga ilahi wax idinka siiye
halkee waxaad ka siiyo gabadhi maxay ahayday eh, meel kale waxba noogama erinin odaygii hahee odaygii baanu kareynay bay
marka ma shirkad bay ka kareeyeen
odaygii baanu kiraynay dabeedna kiradii odaygaanu guranaynaa weeyaan xalku waxaa naga muuqda ayo labiska iyo quruxoosla kiradii odayga oo allah noo barakeeye waa tahay dhammaan sheekooyinkaasi iyo kuwo kaleo aad u badan oo wakhtigu inoo saamixi waayey inaynu wada dhegaysanno waxaad barnaamijka caweyska washington ku maqasheen sanadkan labada kun iyo toddoba iyo tobanka adiga dhegayste maxay ahayd sheekadii ku xiise gelisay ee aad ka maqashay barnaamijka caweyska maxay tahay talada aad ku biirin lahayd barnaamijka maxaad se jeclaan lahayd in lagu soo kordhiyo barnaamijka caweyska washington sanadka cusub haddii alla yidhaahdo wixii fikrada ah talo amaba tusaale noogu soo gudbiya imailka somali at voanews com intaaynu toddobaadka dambe haddii alla yidhaahdo iskugu imanayno barnaamij cusub sannadka cusub iyo fikrado cusub waxaan idinkaga tegayaa hees ka mid ah kuwa aan duugoobin ee sannad kasta la jaan qaada waa codadka cabdiraxmaan dheere iyo caashicige dhammaantiin waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo boqorkii haweenkay basarkiiyo hanaankiyo bilicday iyo nuurkaba adiga bureeqiyo baradheer suleekhi biyo dahabulamoodye wadigan baqoole isinkiyo quraankiyo burdahaan ku raaxsho ku bala xijaabo bodh cadiyo dugaagana rabbi kuguma beegi biyadahabulamoodye wadigan baquuli isinkiyo quraankiyo burdahaan ku raaxsho ku bala xijaabo bodh cadiyo dugaagana rabbi kuguma beegi ballan wuxuu inuu yahay badbaadiyo salaami ballan wuxuu inuu yahay badbaadiyo salaami habedeli jacaylkeena wacadkana habeenayn habeenayn habedelin jacaylkiina wacadkana habeenayn habeenayn
baashihii adduunku waxay bushaaraa bidigiyo warkaago adiga buruudkaba bulshadu ugu haystee baashihii adduunku waxay bushaaraa bidigiyo warkaago adiga buruudkaba bulshadu ugu haystee baahida kalgacaalkee bartamaha wadnahayo bedankayga jiiftana ana kaga beer nugul oo aan bogsoonayn boqol sano hadiya kala baadiyowne baahida kalgacaalkee bartamaha wadnahayo bedankayga jiiftana ana kaga beer nugul oo aan bogsoonayn boqol sano haddii aan kala baadiyowne balla wuxuu inoo yahay badbaadiyo salaame balla wuxuu inoo yahay badbaadiyo salaame axdi baajin maaye adnahaygu baydhihin abaydhihin adna baajin maaye adna adna ha igu baylihin dhegeystayaal heestaasi waxa ay gebagabo u ahayd ee barnaamijkii cawayska washington oo sannadkan aynu ku soo ururnay dhacdooyinkii ugu xiisaha badnaa ee aad ku dhegaysateen sannadka haatan sii gebagaboobaya laba kun iyo toddobiyo tobanka waxaana barnaamijkeena la socodsiinaysay sahre ciidla nuur ka hor intaynaan gebagabada idaacadda gaadhin aan qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka aan idiin guud maro ciidan gaadhaya afartan askari ayaa lasoo xidhay loo soo xidhay falkii maanta ciidamo aan weli la sheegin cidda ay ka amar qaateen ay ku galeen guriga cabdi xasan cawaale qaydiid sida ay qortay wakaaladda wararka ee sona warkan ayaa waxa uu intaasi ku darayaa in laba sarkaal ay ku jiraan askarta xabsiga la dhigay oo lala xidhiidhinayo dhacdadii maanta waxaa kale oo jira sida wararka soona lagu xusay taliyaha xoogga ee ciidamada soomaaliya cabdiweli jaamac gorod inuu baadhis ku wado sarkaal kale madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa jenaraal gorod ku amray inuu hogaamiyo baadhitaan lagu samaynayo ciddii ka dambeysay gelitaanka guriga senator cabdi xasan cawaale qaydiid waa hagaag dhegaystayaal haatanna aynu mar kale dibu jallecno dhinacii kaalmaha heesaah waa codka fanaanada nimca dareen dhegeysa haboon waa mid aanu bixin waa hagaag dhegaystayaal waxaan filaya inaad si weyn uga wada hesheen waa codka fanaanada nimca dareen iyadaana gabagabo noqon doonta heestaydii aan idhaahdo idaacaddaydi fiidnimo tan iyo kulan dambe oo bahda v o idinla sidaayo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.